taliyihii ciidamada dowladda ee gobolka hiiraan ayaa maanta lagu dilay magaalada beledweyne taliyahan oo lagu magacaabo muumin cali maxamed ayaa ku dhintay rasaasay isweydaarsanayeen koox ciidamo ah oo isagu watay iyo askar kale oo jidgooyo dhigatay magaalada taasi oo taliyuhu uu isku dayeyey inuu qaado jidgooyadaasi afhayeenka maamulka gobolka hiiraan maxamed nuur cagajoof ayaa v o weda u sheegay inuu baxsaday ninkii lagu eedeeyey inuu rasaastaasi isagu riday goor dhoweyd ayaan khadka telefoonka kula xidhiiday afhayeenka waxaanan ugu horreynta weydiiyey bal inuu noo sheego magaca taliyahaasi geeriyooday iyo sida ay waxu dhaceen walaalay taliyahaasi waxaa la dhihi jiray sar muumin maxamed cali maxamed aa la dhihi jiray runtii nin dhalinyaro ah oo aad u jecel u ahaa ee calanka soomaaliya mar leh inuu istaago ninkaas wuxuu ku dhintay saakay howlgallo uu ka fulinayay ama usbuucanba magaalada gudaheeda iyo daafaheedaba ah marka saas awgeed howlgal noocaasa isagoo ku jiro ayuu isbaara uu qaaday awgeed ayaa xabadihii la isku ridayo askari kamida ayaa ku dhuftay ninka hadda markaas xabada asiga ku dhuftay wuxuu ahay nin asiga ku hadda meesha dhigtay oo weeraray ah u ahay dabcan mana suuro gelin xadaraada ka dhacday meesha markuu taliyo xabada ku dhacday kabacdi ay ciidanku isku howleen awgeed ka faa'idaystay uu ku fakaray ciidankan isbaarada dhigtay ma waxay ahaayeen ciidan ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya mise waxay ahaayeen maleeshiyo hubaysan oo gaar isku abaabushay ciidanka isla dowladda dhexdeeda oo markaas gadood camal ku dhigtay meeshay ahaayeen waxyaalaha xaaladaas ay ku dhacaysana waa waxyaala qaad ah ama kasi kasta wax ku timaado ciidanka markaas xabado marka uu ku qabanayay asiga uu ku weeraray meesha ayaguna way istifaaceen caabintay iscaabinayeen iyo weerarkii marka halkaa ka dhacay oo markaas baarada aan ay dhigteen weliba meesha meel khatar ah ayay dhigteen oo buundooyinka magaalada beledweyne buunto kamid ah inay dhigaan isku dayeen ay lacagta uga qaadaan gaadiidka si qarsooniin ay markaas ay kusii dayaan taliyan uu kuwa helay marka xaalada saasay ku dhacday habalihii markaas meeshaas ka dhacayaana taliyaha ku dhacay sidaas uuna ku dhintay waa tahay marka raggii dilkaasi geystay marka horena isbaarada dhigayna way baxsadeen ma la garanayaa intay ahaayeen xaqiiqdii raggii kaleeto inteeda badan waa la qabtay laakiin ninkii gacan kudhigi lahay ee xabadda markaa taliyaha ku dhuftay dadku ku wada qirayeen ayaa fakaday asigana hadda ay ku dabamaqan yihiin ciidamada dawladdu marka hadda kulley ayagana ciidanka dawladda ku maqan waxaana jecelnaha insha allahu tacala in ayaduna ay dhamaa doonto haddii ilaah yidhaahdo laakiin xaqiiqda wadada marka uu ku cararay iyo halka uu maray iyo dalka iyo deegaanka dadka deganan dadkan ka dhashay wax kababa karaa dadba ka karaa uma jiraan geedka maraa taleefon ala daba taagan yahay qof walba meeshu mara ayaa la sheegaya marka insha allahu saacadaha nagu soo kool kale ninkaasna uu gacanta soo gala ayaan rajaynayna haddii ilaah yidhaahdo taliyihii howlgalkaasi ku geeriyooday ma la aasay ilaa hadda maya walaal taliyaha hadda rabnaa inaan aasno hadda ayaan godkiisii u diyaar garoobahaynaa iyo miidka dhaqtiisii jinaasadii roob ayaa nagu da-ay marka insha allahu tacala roobka hadda wuu naga qayooday waxaana rabnaa inaan isla hadda kow iyo tobanka saac baan godgeyna haddii ilaah yidhaahdo taliyuhu ma ka tegay xaas iyo caruur wallahi sare horta ani ninkaas ku deegaanaan haynay weli saaxiibaan ahayn gobolka hiiraan aan iskula dhalana degmada jalas aan iskula dhalanay xaqiiqdii hal xaas ayaan aqaanaa kolley dabcan inay wax kala jiraan macquul ah laakiin hadda aniga waxaan xaqiiqdii hayaa inuu xaas lahay xaaskaasna uu gabar u hayay kaasi wuxuu ahaa maxamed nuur cagajoof afhayeenka dowladda ee gobolka hiiraan oo goordhaweyta khadka telefoonka iigu waramay isagoo ka warbixinayey taliyihii ciidamada gobolkaasi oo maanta lagu dilay magaalada beledweyne